boqoli soddon qof oo niskajarta macalimiin jaamacadeed iyo dhakhaatiir xirfado shaladubunle iyo tababar aan socday muddo siyeed maalmood ee lahankiiri magaalada garoowe tababarkaiyo ujeedshahay sidii lankadhiiri geli lahay waana korlanka qaada lahaya shaqada iyo on hayan bulshada wayna biyaasay hay-adda global health oo iyo fadhisha iyo gobolka minnesora ee mareykanka wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda puntland mudane siciid jaamac qorsheel iyo mas-uuliyiin kaliya ku qaybgalay xafladda la guddoonsiyay shahaadooyinka wasiirkiiyo weyba usu bogaadiyey hay-adda global health tababarkees hershay sare iyo yanqobati dhakhaatiirta taasi oo lakabaraay xanaanayowka iyo daryeelka awlaado wakhtisho ka dhaladay saas haatoo wasiirka caafimaadka dowladda puntland siciid qorsheel iyo weyba usu ka odsaday hay-adda iniya sii wata biyowka tababarada ka eedan arrimo caafimaadka
keliya waxaa ii furan inaan idinku soo dhoweeyo xafladda tan waxaan aada u salaamayaa wasiirka iyo dhammaan mutasharafta iyo ka soo qaybgalayaasha iyo dadkii ka faa'iidaystay brograamkan aynu hadeerta akaa'idadiisa iyo dadkii ka faa'iidaystay wixii ay xarumahooda ay ka yimaadeen ay u qabteen aynu arki karno faa'iidada ay leedahay mar labaad iyo mar saddexaad tiimka kaleeto oo bixinayay tababarka kan waktigooda noo soo huray intaasoo masaafaha inoo soo jaray waktigaa intaan egnala joogay iyagana aad baan ugu mahad celinayaa cusbitaal waxay ka markhaati kacaysaa sida wanaagsan oo hoorkaca leh oo wixii ay ku barayeen haddana ay hibeeyeen halkaa dardaaran wax ka gelinaya qalabkaas qof shaksiga wuxuu iska leeyahay maaha waa wax laynu ku talagalay inaad meelaha joogtaan hadday noqon lahayd degaanka hadday noqon lahayd cusbitaalka inaad ugu shaqaysaan uga adeegtaan ilaalisaan qalabkaas qalab sahlan maaha waxaa laynii siiya inaana ku tababartaan keligiin aydinku noqon aada xoogaa niyadda furtaanoo inaad tiraahid anaa iskale aniga maahaana qof kale ku shaqayn maayo baashu waa inaad gudbisaa qof labaad qof saddexaad adigu waad tegi kartaa waa xanuunsan kartaa waad caajisi kartaa wax loo baahaya marka dadku inay bataan waa qaabkaasaan filayaa